ku dhowaada toddobaatanga bilaanta danyarta iyo waxaan bilaanta baahiya gaarka qaba oo ku noolanga kaamamka magaalada baydhabo yarlan qaybiya dharka ciida iyo aqab aan gaar ee bilaanta deequn dharka ciida iyo weliba unku koytay wasaaradda bilaanta koonfur galbeed siyo maalinta farxadan la qaybsadan walaalasho waxaana kumid ee bilaantii ku faa-iideysatay deeqduun iyo amahadnagtay wasaaradda bilaanta oo deeqduun hadirsadiya wasaaradda haweenka qofkan siiri maasha allah eedan gabdhaha sinyo way fudaan intana nin siyaadi nin badi nin kordhi shala dareesho eed iyo eedan beelay dareesha intana nin kordhi nin siyaadi nin saacadiin badan oo aan cash na buuga nin siyaadi nin kordhi ilaahay halaahay ana magaalay ko kuma jira bara maamada joomi kam ha kam ke gabeeri laha ilaahay nagaanay dadkana oo ay tahay laha ishaade wasaaradda haweenka yaa kam xallaqaan ilaahay khayrsi dadkan oo dhawaataysan kaamateen ka jiraan war aamanba waasliin haddana walootu iidaysadaba waasliin iyo halka booraha aan masaakinta leh aqoonta ka jarto meelahaa iyo shabkeeg eedeeda le lesinka do-ayna waysinka faraxi lahay guuysisay adduunyaa ka ilaysanka agaasimaha waxda tacadiga iyo jinsiga maryana sheekh ibraahim oo sharaxaad kubidiya deeqdun shalduwan oo bilaantun ee ku heringa wasaaradda bilaanta iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed siyo maalinta ciidaan farxanga wayba ku magaca howlwadaynada wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed geedmayba inta roogna inuu badoonsin haween dirow toddobaatan oo ku shan socda xaafado iyo kaamamka weliba haweenka danta u yar ee gebayba geedka doonsahayla aqiid iyo agab kale oo mayraas haweenka ambahan desayn ila toddobaatan haweenka desayn kaas oo weliba heedsa ambahanaya runtii oo haddana laka jarxila ciid yemayligaas wasaaradda haweenka mayban ka targalin haweenka sayta dhibciidka sayta deersada sanad walba xiliga ciida iyo weliba wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ku qeyb qaadadaasa barnaamijka farxadgelinta bilaanta dangarta ee ku noolanga xaafado iyo kaamamka magaalada baydhabo